Kuliyadaha Barashada Tacabka Horumarinta Beeraha ee jaamacadaha magaalada Jowhar ku yaala waxa ay ahaayeen kuwo ay ka dhex muuqdaan ragga oo keliya balse waayihii dambe waxaa isbedel ballaaran laga dareemayay tirada gabdhaha barata tacabka beeraha oo ku soo badanaya barashada xirfaddaasi. Mid ka mid ah gabdhaha barata kuliyadda beeraha ayaa ka warbixisay caqabadaha ay la kulantay intii ay ku guda jirtay barashada kuliyaddan.
Wallaahi rali ahaantii dadka maxay dhahaan dumaraa tahay beeraha maxaa u dooratay beer maa falay yaanba maa qaadanay muhiimadda maan inaa beer la falo misana yaanba la qaato ee waxaa ku doortay maxaan waxay leedahay ina xirfad xirfadaa ku jirto dadkana ma aaminsana ina beerley la falaayo bisi ay ka dhaadhacsan wax caqabad ma kala kulmin dan raggi markeen meelo aadayaan waa aadaa marka baratika la aasanayo waa aasadaa waxa hadda beriga dumaraa tahay dhibaato ku keenaya waxaas ma arkin meesha beriga la aasado waa aasadaa waxaan rajeynaa inaan heer fiican ka gaaro oo noqdo injineer beeraha walahi waxa uu baaqlaa kulidan faa'iidada leedahay hadda ma ogsana keliya waxaa dhaadhacsan ina beer la falaa ayaanba la qaadanayo walbaxaayo laakiin faa'iido badan ay leedahay waxa uu baaqlaa inaan soo gaartaan kulidan agricultureka Maxamed Yaasiin Mahdi madaxa waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ayaa ka hadlayay arrinkan.
gabdhahaas waxaan leenahay inay isku yimaadaan wada tashtaan go-aano masiiriga meel dhigtaan gabdhaha caafimaadka haddeer waa aragnay barta meelaha qaar xataa falanteer ay ugu shaqeeyaan tuulooyinkay tagaan iyagana waxaa la rabaa meelahaas oo kale inay tagaan oo ay soo muuqdaan hadda sanadkan beerihii waa markii laga soo tago falkii weynaa wixii kale waa laisaga yimid oo waxaa yaala hadda waxaa la tacbaa qajaarka iyo babaayiga iyo qaraha iyo oo green houseka dhexdiisa lagu tacbo waxaasna fal badan uma baahno haddii gabdho iyo wiilal la isu yimaadaan oo iskaashi ay sameeyaan waxaan aaminsannahay in ay ka bixi karaan wadamo oo aan beer lahayn oo dhagax korkiisa ah ayaa dad inta ceel samaystaan ay inta isku tashtaan ugu yaraan ilaa iyo toban qofood ay wax ka soo saarayaan dad haddana cilmigii bartay haddana aqoonti leh jowhar ku dhex dhaqmay degan in micnaha beerta ay tabar u weynayaan